wasiirada arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya ayaa maanta ka degay magaalada xudur ee gobolka bakool oo ay dhowaan qabsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom khadka taleefonka ee magaalada xudur ayaa xuseen barre aadan waxa uu kula xiriiray wasiirka gaashaandhigga maxamed sheekh xasan xaamud waxaanu ugu horreyn weydiiyey ujeeddada safarkooda ee magaalada xudur socdaalkana waxaa igu weheliya wasiirka arrimaha gudaha anigoo ah wasiirka gaashaandhigga waxaan soo gaarnay magaalo madaxda gobolka bakool xudur sida aada la socotaan maadaama oo ay howlgalla jireen oo loogu xoreynayo maarata yani laga saarayo xakmooyinka gobolada qaarkood maradiidka ayaa dawladda wafdiga ugu horeeya loo soo diray magaalada xudur si aan u ogaano xaaladda shacabka ku nool sida ay tahay maxaad la kulanteen marka runtii waxaan la kulanay xilli xilli oo waxaa lagu jiraa oo oo xilligii kuleelaha oo sababkiina la sugaayo oo dhulka si badan inuu abaari aad moodaa runtii raashin la-aan waa jirtaa nabadiidka markay meesha ka taagaayeen ceelal ay ay duugeen ama ay afka ka xireen waa jiraan isbitaaladii iyo xafiisyadii dawlada kaasay ka burburiyeen marka dadka yani jirdiid intay u geysteen oo qaarkoodna way sii qariyeen oo markii ciidamada amisom iyo ciidamada soomaalida ay soo galayeen magaalada xudur marka dadka dad dib weyn ku dhacay waayo laakiin niyadeeda way fiican tahay waxaan oo imaanina de waxaway anagana inay dawlad ahaan aan dawladda ay kusoo taageerto wixii ay awoodi karto waxyaala qorshe badan ayaa noo noo jira aan rabno inaan aan la soo gaarno raashin socdaalkiinu ma wuxuu ku koobnaan doonaa xudur mise meelo kale ad usii dhaafaysaan waqtilxadirkan socdaalkaan ku imaan magaalada xudur xudur unbuu ku koobnaan doonaa laakiin sida waajib iyo galabweyn iyo buuliburgi iyo yani ismareed gobolo badan waa tegi doonaa laakiin maanta kan socdaalkan aan ku soconno wuxuu ku koobayaa magaalada xudur mudane wasiir bal waxaad faahfaahin naga siisaa wararkii u dambeeyey ee la xidhiidha howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab howlgallada ka dhankaa sidaa ula socoto waa un howlgal ay soo ciidamada soomaalida ay hormuud ku yihiin xoogaga amidsomna ay ay taakulada leeyihiin ay ka barbar ka dhinac dagaalamayaan ciidamada soomaalida waana qoorsho ciidan oo horey u socday waayo dee meel fiicanna waa maraya maalinba un meeshii loogu talagala ciidan ahaan ayun baa la qaban hadii ilaaha idmo maxaa idinka qorshaysan imika goobaha aad la wareegteen goobaha aan la wareegnay siyaasad balaaran ayaan ka dejinay golaha wasiirada soomaaliya oo ku saabsan in yani waxa la yihahdo presentation ama tamsiil loo soo diro degmooyinkan ama goboladan yani ama wasiir ama wasiir ku-xigeen oo wakiil uga noqda muddo kooban inuu ogaado ogaal ahaan xaaladda dhabka meesha ka jirta waxaa kaloo jira barnaamijka xasilinta oo ay wasaaradda arrimaha gudaha hormuud ka tahay oo la rabo in lagu soo nooleeyo xafiisyadii maamulka boliiskii nabadsugadii maxkamadii ciidankai asluubta kaalshirihii caafimaadkii iyo iskoolkii iyo ceelashii intaba waa barnaamij ballaaran waaye waxaa hormuud loogu ah wasaaradda arrimaha gudaha wasaarada kalena way la qaybsanaya xaaladda ciidamadu iminka waa sidee xaaladda ciidanka waa fiican yihiin niyadooda waa fisan tahay tababarkooda wuu fiicnaa waa ciidankan kulli aan maanta xidir ugu imaanay waa ciidankii sanadkii hore la tababaray kadib markii ayagoo weli diyaargaroobin ay xooga xooga nabaddiidka ay soo galeen ka baxay oo dhinacaas ceel berbe iyo yeed dhinacaas ka baxay marka runtii haddana xugaal celin soo sameeyey sanad kadib oo runtii moralkood aada u dhisan yahay waayo laakiin wadaro kastaada ciidan oo dawladiisa runtii ay iska dawladdu iska lidataa dhaqaale ahaan marka ciidankeena de yani dadaal badan waa ugu jirnaan sidii loo kobcin lahaa loo tayeyn lahaa laakiin wax maanta iyo berisi la gaari kara maaha inta badan ciidamada soomaaliyeed waxay ka caban jireen mushahar la-aan arrintaasi xal ma loo helay arrintaas walaal waa lagu waa lagu dara jiraa oo hadda dawladda soomaaliyeed standard oo mushaar bixin ayay ayay ayay sameysay lixdii bilooda ugu dambeysay laakiin xoogaa caqabado ayaa waxaa ka imaaday dawlado kale oo naga kaalmeeya bixinta mushaaraadka ciidanka ayaa jira qolooyinkaasna badanaa qolaba mar unbaa yani bixinta mushaarka ay bilaabaan iskuma aadana laakiin xukuumadda cusub hadda waxay rabtaa wixii dhan inay midayso oo hal bayro laga sameeyo oo oo transparency le oo lagu xisaabtami karo oo askarigana lagu siin karo mushaarka hadda uu qaato mushaar ka fiican kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ah ee dowladda soomaaliya maxamed sheekh xasan xaamud oo khadka taleefonka ee magaalada xudur ugu warramayey xuseen barre aadan oo jooga washington